qarqoomo wax ismigu kuba dhacayo adugu bal markaa waxa adigu ay keenaysaa buu leeyahay in wax aanay dee suurtagal labadoodii isma geyn karno ee waa laba xukun oo kala duwan oo isburinaya markaa kol hadday taa tahay ee meeshii labadoodiiba qadxi baa kuba iman oo cilanimada waxaan cilo intaa lagaba dhigto ayaa qaadix weyni kuba yimi oo fasaad kuba keenay بma laa yumkin اjamcu bayna wa bayna cilati fasaara markaa wuxuu noqonayaa arinkii kamaa low caaradahu si haduu ku caarido oo kale bicilati mubtadaa maha intayna ciladiisiibu ku caariday markii hore cilo kale oo la bilowdo niyadii ahayn oo waصfi kale ah oo uu saalixa bal maalan xukun kaba ratimo inuu ciladiisii ka horgeeyey haddii u kuba caarido kale noqonaysaa wاdaliilu calى anahu yujibu اfasaada waxa u daliilanaya inuu fasaad keenayo horta waa qaadix markaa taasi oo inuu meeshii ciladii dhaawac kuba imanayo qadxi ku imanayo iyo dacni arrinkaasaa horaa u daliila inuu ciladiiba ay fasahaadaysana oo qadxigani uu yahay ciladii wax fasaad ku keenayana waxa u daliila buu leeyahay annahu yumkinu waxa suurtagala an yucallaqa in laga ratibo oo calayha cala alcilati ciladii xukmaani mutanaafiyaani laba xukum oo kala duwan oo isafeeya fawajaba markaa kol haddii dee wax istanaaqudaya iscaaridaya ay ciladan kaba wada iman karaan oo macnaa ciladan ay una suubato oo dee wasfi ay tahay u suubado inay xukum keento iyo haddana ay u suubato inay xukumkaa xukum kasoo horjeeda ay keento marka caynkaasa waxa waajiba fawajaba alxukmu bilfasaad in ciladaa fasaadkeeda la xukumo laba xukumo mutanaaqadana mid kastaba usuubata inay taaiir iyo raad kuba yeelato bal taasi iyadu waxay ahayd waa marka xukum la cadeeyey ay adigu qalbigu uu ku imanayo fa ama alqalbu qalbigii bixukmin mubhamin xukum meesha mubhama qalbigii kuba imanayay fahuwa qalbu taswiyati taswiyada qalbigeeda weeye taswiya kolley horeynu usoo yar marnay oo intan aan ku jirnay qiyaaska ayaa bal maalan aan kuba soo marnay ama ciladii markuu inoo soo waday waxyaalihii koleysamee xukumka aan kusoo jirnay safxadii boqol iyo labaiyo labaatan wa minhaa an yucallaqa calayha altaswiyatu bayna alxukmeyni ka qowlina fi iijaabi niyati fi lmawduuci inahaa dahaaratun fastawaa maa'icuha wa jaamiduha fi niya ka isaalati najaasa waana waxa uu soo yar celin doono bal taas bay ahayd oo marka xukumkan asalkii bal maalan waxa weeye ama cilada nafteedii lagaba ratibayo tasfiye laba xukum laba simo kolley waa waxaynu hore cashar ugu soo maray iminkana wuxuu leeyahay qalbi kaba yimaado weeye simid wax la simayo oo asal iyo farac la simayo weeye waxa la simaya waa asal iyo farac lagu simayo wax oo qalbinteed oo bal maalan waxay suuradu tahay jihadii asalka markay noqoto ama asalkii ayaa waxaa meeshii jira laba xukum labadaa xukum ee jiray mid ahaan faracii marka la eego dambe ee la doonaya asalkan in la haleeshiiyo midi isagu biitifaaqi alkhasmayn wax imanaya maaho waa wax meesha ka baxaya midna waa isku doodayaan way iskuba haystaano ama way isku khilaafsayn kii mutanaasica ahaa buu doonayaana inuu asalkii haleeshiiyo mihaalkan arki doonaa taswiyadii oo markaa asal iyo farac ayaa uu simayaa mid wuxuu ku simayaa xukun kii khasmigiisa ahaana isagoo taas uun daliishanayo isagii ku dabagedeeya ayuu asalkii iyo faracii xukumkii ka duwan ayuu kuba simaya sababtuna asalkaa laba xukum buu kulansaday labadaa xukum ee uu kulansaday mid ahaan inaanu asalkan kuba sugnay ma faracan aanu jirin oo faracan aan laga helin way is ku waafaqsanaayeen midna way isku haysteen markaasaa mid kastaaba midna kii dee ay isku waafaqsanaayeen inaanu jirin buu kala mid dhigayaa oo nafyigii ah midna kan ay isagu isku markaa iskuma khilaafsanaayeen isagu wixii uu kaba qabay ayuu faracan iyo asalkan kuba simaya bal bal waana taswiyadii horeynu soo marnay kolley masaaishana waa masaail iska yar qumuud badan iskagaba sugan yahay wadalika milu an yaquula inuu yidhaaho waye alxanafiyu kii isagu xanafiga ahaa dahaaratun waa dahaaro bimaa'icin wax saa'ila ama maa'ico qoyan lagu dahaaro qaadanayo falam taftaqir umay baahan ila niyati niye umay baahan ka isaalati najaasati nijaasada suulinteedoo kale imanka xukumkii waaba mubhame laakiin asalkii muxuu yahay waa isaalaةu najaasa isaalatu najaasana kolley dee nijaas haddii la suurinayo waxyaala bal imaka maayic iyo jaamidba waa lagu suuriyaa oo haddaan eegnay istinjadoo kale marka dhagax iyo waxaa lagu istijoonayo ee nijaastii layskaga suurinayo shay jaamida lagu suuriyey ee maayicna waa lagu suuriyaa haddaba wuxuu leeyahay dee isaalatu najaasana xukumkay lahayd waxa weeye oo isku markaas waa inaanay niyo u baahnayn wixii aag nijaas suurinteeda haddaad maradaadii jirkaaga iyo bal dee istinjadii oo kale niyo sida niyadan weysada iyo salaada iyo arkaantoodiiba ay ugu soo daraan ama furuudoodiio haddii aan niyadaa lala iman aanay ansaxayn waa baab tarki oo kale noocaniyo dee laazim may ahayn ama niyo umay baahnayn markaa kii xanafiga ahaabaa markaa muxuu odrhanayaa dahar weysadii ka soo qaad waa weysadii oo dee halkan aanay niyo odhan waxay leeyihin waa dahaara bimaayicin waxaani waa maayic oo lagu dahaaro qaadanayo xadad baana kan lagaga dahaaro qaadanaya maayicana wuxuu ka ixtiraasayaa turaabkii oo kale oo dee iyaga waxa weeye niyo u bahataa kani niyo uma bahat turaabku iyadu dee fatayamamu oo kale adugo bal markaa iyagu waxay leeyihin niyo way dee shardiyayaan ama niyo waa u baahan yay leeyihin laakiin weysadii oo kale halkan niyo uma baahno dee waxaanay leeyihinba acdaadii weysadee laynoo sheegay ama axkaamtii qur-aanka inooguma timi ayaa wuxuu noqonaya haddii niyo imika halkan lasoo geliyo ziyaada cala nas ziyaada cala nasna agtooda naskibuu kuasana hore uga soo maray marka maxay leeyihin waxaan waa dahaaro bimaayac dahaaro bimaayac kol hadduu yahay oo dee maayac lagu dahaaro qaadanayo niyo uma baahna oo niyo dee shur arkaantiisii kamid ma noqon mayso wuxuu markaa taa kula mid yahay izaalatu najaasa najaasta suurinteedii oo najaasta suurinteedii waxay markaa la suurinayo niyo umay baahnayn tana uma baahnayn bal taas buu yihi qalbiga waa inoo dambeeya qalba taswiya fayaqlibu sidaasaa inoo taala kolley daarulkutub alcilmiya iyo caalam lkutub labada midna kelimada may soo dhigane fayaquulu shaaficiyu unbaabay halkan bada iyaga taalay bal kelimadan haddii aan sugno oon sideeda ku daynana dee kayn ma noqonaysee qaaf bay noqonaysaa waayo qalbi baan haynay oo fayaqlibu arrinkiisiibuu dabagediyayaa weeye isagiibuu ku rogayaa ashaaficiyu kii shaaficiga ahaaye halkan isku haysa fayaquulu wuxuu odhan dahaaratun bimaa'icin waa maa'ic oo lagu dahaaro qaadanayo fa kaana wuxuu noqday maa'icuhaa dahaaradan keedii maa'ica ahaayo wajaamiduhaa keeda jaamidkii fii wujuubi niyati niyada wujuubkeeda sawaaan kuwa ku siman bay noqdeen ka isaalati najaasati sida najaasada suulinteeduba ay uguba siman tahay waa qalbiyo macnaa kii xanafiga ahaa markaa uu lahaa dahaaratun baa'icin falam taftaqir ila niya asalkiisii uu raaciye maxay ahayd waa isaalatu najaasaba bal dee maa'iceedii iyo taasoo kale dee jaamidkeeduna halkan isku mid bay ahaayeene umay baahnayn niyo tanna wuxuu leeyahy kol hadday dahaaro bimaayic tahay waa weysadii eh xadaa dee aan ahayn nijaasada ee xadad laga dahaaro qaadanaya dahaaray wadaagsadeen taasna waa dahaaro asalkii farcina waa dahaaro uun walow kaasi isaalatu najaasaiyo kana dahaara can xadatay kaasna dahaara can khabaun baabay ahayd bal markaas dee kol haddaanay isaaladii najaasadu niyo u baahan tana niyo uma baahna markaa kii isagu bal khasmigiisaa shaaficiga ahaayee qabay weysadu inay dee niyo ay arkaanteeda kaba mid tahay inama alacmaal biniyati bal marka dee adilo kale la eega maaha qiyaas markeed ayaa tiisiibun buu isagii xaggii kale ugu rogayaayo ka dhigayaa in qowlkaasi aanu daliil u noqonahayna xujo uu kuba noqonayo oo wuxuu yihi waa dahaara bimaayac waa sax eeg waa ku waafaqay tii soomaan laakiin muxuu yihi fakaana maa'icuhaa wajaamiduhaa fii wujuubi niyati sawaan keeda maayacah waa biyo marka lagu dahaaro qaadan iyo keeda jaamidka saciidii oo kale tayamumkii waxay noqdeen kuwo ku siman wujuuba niya laakiin qiyaaskiisii muxuu ahaa asalkii buu isa daliishadayo ka isaalati najaasati isaaladii najaasado de waxa weeyaan nijaasta waxa lagu suurin karayay jaamid iyo maayacba lagu suurin karayay niyo umay baahnayn markaa niya halkaa may jireen halkana muxuu leeyahay e kol haddii halkaa isagu waa maaha xukumkii oo laba xukum oo kala duwan bay noqdeenba waa taa marka hore aynu soo maray taswiyadaasi labada xukum ee kala duwani waxa weeyaan faracan imika maanta dahaara bimaaicuu leeyahy fakana maaicuha wajaamiduha fii wujuubi niyati sawa arrinkeedu waa inay labadoodaba niyadu waajib tahay asalkan haddaa maqiisu calayhiga ahaa ee asalkiina dee waxay ahayd maaceed iyo jaamidkeedu inaanay niyo u baahnayn laakiin muxuu iskaga xidhayaa uun waa xagga labadooda inay simayin oo haddii xaggaa hore isaalatu najaasa maacic iyo jaamid ay sinaayeen dee halkan faraciina maacic iyo jaamidiyadna lama kala qaadi karo kol haddaynaan taa kala qaadin laakiin hadda arinku waa kala duwayo maayica iyo jaamidkan faraca ah waxaan lagu kala qaadahayn waa wujuubi niya labadiba ah oo niyadii baa la sugaya asaalatu nijaasadii asalka ahaydna wuxuu ahaa farac marka asalkaasi in maayicadiyo jaamidkeedu waa cadamu niya ayay ahayd oo taasna niyala-aan bay ahayd inaanay niyala-aan niyada waxba shardi ahayn oona u baahnayn tana waa niyo inuu u baahan yahay laakiin isaga waxaa khusaysa walow laba xukumo mutanaafiya ay wixii ay yihiin haddana isaga waxaa khusaynaysa dee taasba maayic iyo jaamid way sinaayeen tanna maayic iyo jaamidku way simayin walow xaggii ay ku kala sinaayeen ama tafsiirkii uu kala dunaanayo oo midna uu noqonayo niyo la sugayo midna niyo aan la sugahayn marka arrinku waxa weeyaan arinkiisii uu ahaa isaalatu najaasay halkan laba mid tahay ayaa taswiye ahaan iyadoo asalkiiyo farci la simayunbuu isagii xuja kaga dhigay isagii waa ku dabagediyey walow tafsiil ahaan marka la eego ay kala duwantaho masale hore aynu soo marnay ay tahay haddaba markuu arinku kaa yahay buu leeyahy qalbu taswiya fa min asxaabina man qaala ku yidhi baa kaamida ina dalika laa yasixu arrinkani ma ansaxayo oo sababta waxa weeye dee waxay asalka xukumka uu leeyahay naftiisa inaan faraca siina ahayn maantana xukumka naftiisii ma laha waa laba xukum oo kala duwan bay kala yeelanayaan liannahu yuriidu wuxuu ujeedaa ruuxan sa daliishanayay ataswiyata bayna aljaamidi waalmaayici jaamidka iyo maayica markay dahaara can xada tahay in la simo in la simo may u jeeday fi asl markay asalka tahay isaalat najaasa fii isqaadi niyati niyada riditaankeedo inaan niyo u baahnayn wa fi lfarci farcina inuu ku simo fii iijaabi niyati niyada iijaabkeedii inuu kuma simo dee taasna maxay keenaysaa xukumkii ay ahayd dee asalku lahaa inaynu faraca siino inuu farci asal wax ka duwan yeelanayo waa xukumkii wax ka duwan oo asalkii hadduu ahaa niyo uma baahna kani niyuu u baahan yahay baa meeshii soo baxaysa waa laba xukum oo kala duwan dee qiyaaskuna wuxuu ahaa markay cillada wadaagsadaan xukumka asalku leeyahay inaan faraca usoo gudbino marka nooca caynkani taswiyada caynkani qalbiga taswiyada ma ansaxayo oo dee markaa khasmiguna lama iman karo ayay barhkood yidhaaheen waminhu man qaala kuwa yidhi baa kaba mida ina dalika yasixu arrinkaasi waa ansaxaya sheekh wuxuu leeyah wahuwa alasaxu lianna taswiyata simidan bayna aljaamidi waalmaayic la simay oo kol haddii jaamidkiiyo maayiciisu asalkiina ku siman yihin faracina ay kuba siman yihin simidaa keliyun baa inagu filan oo taswiyada jaamidciyo maayic la simay ee laleeyahay meye faracii lama kala qaadayo sidaan asalkiiba loo kala qaadin tunaafi waxay ka hor imanaysaa cilat almustadili ninkii isagu daliishanayey faracan imika dee xog ayo dee arrinkaa hore ee u daliishanayay fii isqaadi niyati niyo riditaankeeda ayay kaba hor imanaysaayo fa saara markaa wuxuu noqday kalxukmi lmusaraaci bihi xukm la cadeeyey oo kale buu noqday kolley waxaan leenaha waa safxadaa idiin tilmaamay hadalka waan kuba soo marnay markaan xukumka kaba soo hadlaynay baanaynu meesha taswiyadan iyo waxyaalaha kaba imanaya soo marnay imika halkana waa baab dee jadal iyo baab munaadaraad weeye waxyaalihii bal ruuxa kale ama midkii khasmigu ama kan ay saalkaba cabirayaan kan isagu muste ama muctarad baan idhaahno busheeye kii kale wax daliishanayey bal uu wixii uu daliishanayey uu godoleeladiisa uu ku muujinayey ama uu kuba burinayey taasba weeye iyo habkii uu daliishanayey marka arrinkan meesha yaalaana waa itifaaqa guud ay iswaafaqeen oo macnuu uu yahay asalkuna jaamid iyo maayic inay dee ku siman yihiin xukumkooda ay leeyihin walow faracuna jaamid iyo maay xukumkan ay kuba simayeen walow labada xukum ay kala duwanyihin laakiin inaan labadoodii kala baydhin uun ayay arrinkii u daliishanayaan oo dabagedigeedi kaba imanayaan ujeeddadu si aanay isaalatu najaasa u kala baydhin jaamid iyo maac aan halkaa loo kala qaadin dee faracna ma kala qaadayno waayo sababta iyagaa faracii kala qaaday oo dahaarada xadadka ayay weysadiina leeyihin niyo uma baahnaa markay noqoto tayamumkiina ay leeyihin niyay u baahan tahay dee kol haddii isaalatu najaasana way uga qiyaas qaateen marka isaalatu najaasa may kala duunayn weeye kan ayaan u kala baydhin taas oo arrinku waa taswiyadaasun walow labadii xukum ay kala duwan yihin oo xukumkii asalka kusnagakii faracu ay kala duwan yihiin faslun wathaaminu kii sideedaad waa qaadix kii sideedaad dee waana tobabay ahaydoo laba ayaa inoo dambeeya midi aada u koobnaan doono kalaamkiisu ee ka sideedaad maan ku gaabsanaa bal si hagaag dee wixii bal looya rogroogi kareen an laa tuujiba inaanay waajibin weeye alcilatu ciladu xukmahaa xukumkeedii fi lasli asalka ugu sugnaaday inaanay faraca keenin taas buu noqonayaa kolley waana intii aan yar dee egeegay kutub ahayd waa intii dee wax badan baan mararhkii aan eegay oo kale usluubkii san iyo san usoo dhigtay iyo xataa dee may usoo dhigdhigan walow qaybta mucaaradada iyo waxyaala iyo meele ay soo gelgelayaan laakiin dee cunwaankan oo kale mid san dee usoo dhigtay waa midhadh aan eegay sida qawaadici iyo kawaakib markaa sharxu kowkab ilmuniir iyo baxr ilmuxiid iyo waxyaalo adigu markaa nibras ilcuquul iyo waxyaalo baan soo yar cibaaradoodan oo san un usoo taalo sida sheekhu inoogu soo dhigtay iyo xataa alfaqi walmutafaqi isagoo meelahan aada usoo koobay markii dambe wuxuu leeyahay waa maxay tani waa qaadix kale qaadixa kale isagaa labadiisa qaybood bay noo dhigeen laakiin cinwaanka hore waa maxay ciladan imika meesha taalle ee dee faraciina aan ka helnay aynu hadhow xukumkana kaba ratibayno ayaan waxni keenayn faraca kuma keenayso xukumkii ay asalka ku lahayd oo xukumkii ay asalka keentay ayaanay faracan keenayn farcan keenahayn bal markaa taasba weeye iyadaana laba qaybood noqon kaas baa qaadix kale ah wadalika calaa darbayni laba nooc buu noqonaya ama laba qaybood axaduhumaa labadaa mid ahaani an yuqayada in la qaydo weeye alxukmu xukumkii fi lfarci faraca kuba sugnaaday biziyaadatin ziyaado lagu qaydo aw nuqsaanin nuqsaan lagu qaydo camaa wixii uu ka nuqsaansan yahay ama ka siyaadsan yahay yufiiduhaa uu faa'iideynayay oo waxa weeyaan dee imaka wasfigani fi lasli asalkii markay kuba sugnaa dee uu faa'iideynayey oo wasfigani wixii xukumee uu faa'iideynayay asalkii markuu kuba sugnaa ama ciladan ay ka siyaadsan tahay bal cibaarada inoo taalama tagani waa tan sharaxiisa markuu cibaaradan soo dhigtay cibaaradii waxay ahayd waa cibaaro ka yar awdaxsan oo an yadkura cilatan تفيd الحكم في الفرع بزياaدة أو نqصان عmا تفيidha في الأصل oo حataa dee yar ضamaairtii iyo waxyaalahaasi way ka yar cadaayeen oo macnuhu waa maxay ruuxii isagu dariishanayay wax ee halkan dariishanayay ayaa ciluu sheegayaa cilo ayuu sheegayaa markaa faa'iideynaysa xukم farca ku sugan laakiin xukumkaa ay faa'iideysee faracii inoogu sugnaa ciladan kaba ratibmay ama wuu ka siyaadsan yahay xukumkii asalka ku sugnaa ama waa ka nuqsaansan yahay oo ujeedaduna ciladani ay asalna way ku sugan tahay faracna way ku sugan tahay ciladani labadoodiiba ma ku sugan tahay haddaba xukumkii ay asalka keentay ee ay ka ratibmay xukum ama ka nuqsaansan ama ka siyaadsan ayaa farci uu leeyahay de waxay ahayd inay xukumka naftiisii ay noqoto meeshii isweydaar baa yar jira iskhilaaf baa jira oo xukum markaa kii ka hore ka siyaadsan ama ka nuqsaansan ayay keentay oy faa'iideynaysaa marka taasi maxay tilmaamaysaa cilada fasaadkeedii bay tilmaamaysaa de waxa weeyaan waxay ahayd inay baar qiyaas baan joognaa qiyaasna waxay ahayd ciladii asalku lahaa xukum baa kaba ratibmay xukumka naftiisiibaa cilada nafteedii markan kaba helay farci aynu usoo gudbinaynaa laakiin xukumka dambe imanaya hadduu yahay tii hore wax la dheer ama kii hore wax kaba nuqsaansan dee ma aha wixii aan gudbinaynaynu meesha baab qiyaas ahaynu xukumkii aynu farca haleeshiinaynay asalka ku haleeshiinaynay ma noqonayo bal taasi iyada waa mid fayadulu calaa fasaadiha bal maala waa kan miaalkii wadalika milu an yaquula waba isagoo yidhi alxanafiyu fii isqaadi tacyiini niyati niyada tacyiinkeeda riditaankeeda uu ridayo uu leeyahay waxba taas in looma baahnaba fii soomi rabadaan soomka rabadaan isagoo yidhaa weeye waa tan kalaamkiisii ujeeddadu ruuxu markan imaka rabadaan oo kale dee saa acmaasha kale waa kan niyada u baahan walow dee isaga marka la eego awalkii cibaadada aanay niyadaasi dee waxa weeyaan mar la dhacayna habenimadii layska sii niyoonayo laakiin ay tay rabadaan markaa ma farad uu yahay in lasii niyoodo haddaba niyadaas meesha ah ee soomka ah ayaa waxay iyagu qabaan kol hadday bishii rabadaan tahay soom kalena aanay aqbalahaynba oo maarata haddaad soom kale niyooto inay kuma suurto gelayso oo aada qabo kale iyo wax kale iyo aada niyooto yoomkan maalintanaa mudatay rabadaan baa mutay isagaa agtiisa iska dee waa kaa mucayane tacyiinkii niyada inaan loo baahnayne niyo un soom soom buu niyooday inuu soomuu niyooday isagoo rabadaannimo iyo waxyaalaha aan tacyiinkeed laba iman inay u xasilaysay u noqonayso iyagana qolooyinkan kale dee khasmigooda bal shaaficiyaba aan ka soo qaadne waxa weeyaan waa tan dee yoomka faradnimadii iyo tacyinimadii rabadaan iyo inuu soomkii rabadaan yahay iyo ay leeyihiin waa loo baahan yahay niyo ahaana waa niyadu waxii ay kulansanaysay ee niyada ay ahayd in la markaas ay kulansato haddaba kii maxaa uu noqonayaa xagga inaan tacyiinu niyo loo baahnayn ayaa muxuu u daliishanayaa oo uu odhanayaa isagu tacyiinkii niyo looma baahna kol haddii dee soomkaa mudlaqa ah mooye sababto liannahu soomkani mustaxaqulcayni kol hadduu rabadaan yahay cayntiisaaba la mutay oo dee rabadaanba weeyo waqti kale iyo soom kaleba ma ixtimaali karo falaa yaftaqiru uma baahna ila tacyiini asalkiina muxuu noqonayaa kaasi waa faraca eg haddaan oo soomka rabadaan markaa waa farac ka radil wadiicati ammaanada celinteedii oo kale oo meeshii maxaa inoo yaala soom rabadaan asalkii oo radul wadiico ahaa xukunka dee ka wada dhaxaynayaana waa niyadii iyo tacyiinkeed markaa wuxuu leeyahay oo isagii u daliishaday inaan waxba tacyiin loo baahnayne mudlaqa niya uun ay meesha ku filaanayso waaba kaa dee ina mustaxaqulcayn oo isaga waa yoomkan dee yoomkan kol hadday rabadaan tahay rabadaan ubaaba soomi kartaaba weeyaane laakiin wuxuu kala mid dhigay oo asalkii noqonaya wadiicada wadiicadaba celinteedu ruuxu kol haddii uu dee cid uu ammaano u hayay la weydiisto uu iskaba celinayo tacyiiniyo looma baahnayn ee celintaa uu celinaya ayaa kuba filayd kana soomkii baaba kuba filan weeye marka meeshii maxaa taalla uun asalkii waa raddul wadiica halkana waa soomkii rabadaana faracii buu noqonayaa waxaan bal maalan taas meesha xukumkaasna waa xaggii niyadii iyo tacyiinkeed ama isqaadu tacyiin baaba xukumkiita u daliishaday noqdayba waxaana uina yidhi bal waxa weeye imaka qaadixani inuu cilo sheego xukumkii ay asalka ku faaiideysay ay ku faa'iideynaysay halka iyo xukumkan farac ay ku faa'iideysay dee ama ziyaada iyo nuqsaani meeshii ay jirto markaa tiibuu inoo muujinayaayo wuxuu leeyahy fahadaa laa yasixu nowcan ma ansaxayo sababtuna waxa weeye liannahu wasfigan yufiidu wuxuu faa'iideynayaa fi lfarci faraci hayra xukmi اlasli asalku xukumkii uu lahaa waxaan ahayn buu faa'iideeyey liannahu yufiidu wuxuu faa'iideynayaa fi lasli asalka isqaada tacyiini maca niyati ra'san waa tacyiinkii iyo niyadii oo la wada rida ra'san waa aslan ma asal ahaanba wa fi lfarci farcina wuxuu faa'iideynayaa ama yufiid wuxuu faa'iideynayaa wasfigani isqaado tacyiini tacyiinka riditaankiisii unbuu faa'iideynayaa markaa dee isma laha macnu waa maxay radul wadiicaan eegeynaa tacyiin looma baahnayn bal niyo looma baahnayn oo wixii dimadaadi waxay ku beri noqonaysa haddaad wixii adigoo niyadaadiiba kuma jirin aada wixii ciddii lahayd u celiso khalaas wadiicadii waad laba timiyo markaa halkaa niye asalkeedna ma jirin wa niye asalkeedna ma jirin tacyiinnaba ma jirin asalkii xukumka uu lahaa taas bay ahayd laakiin faracan markii dambe uu taa uga qiyaas qaatay niyadii way jirtaa oo aslan niya way jirtaa ee meesha waxaan uu aan jirin iyaga agtooda un waa tacyiinkii dee markaa waxa ay noqonaysaa in niyadii inooguma sugnayd in waxa weeyaan asalkii inooguma sugnayd oo ahayd inaan niyana jirin tacyiinna markaa jirin asal ahaan niyaba aanay jirin iyo faracan waxaan aan kaba helayno ah niyada asalkeedii waa jirtaaye tacyiin baaban jirin way kala nuqsaansan yihin oo tan dambaa nuqsaansan oo xukumkii oo ciladaasi ay asal ahaan inoogu faa'iideysay ama asalkii ku faa'iideysay wax ka nuqsaansan ayaa farcan kuma sugan taasi markaa waxay tilmaamaysaa ciladani inay cilo faasida ay noqonayso ay tilmaam bal taaba weeye wa fi lfarci yufiid isqaad taciin wa min xukmi lcilati dee cilada xukumkeedana waxaa kaba mida an yahubuta inuu sugnaado alxukmu xukumku fi lasli asalkii uu kuma sugnaado oo waxay ahayd raddulwadiica haddaan tan dambe uga qiyaas qaadinoo asala inoo tahay dee halkaa niyaba kumay sugnayna in soomkiina la yidhaaho rabadaan niyaba loomama baahna la yidhaah ee iyadoo niyadii waa loo baahan yahay ee laakiin tacyiinkuun baan loo baahnayn asalkiina taasi aanay kuma sugnayn xukunkii halkaa inooguma sugnaayay ahayd halkan inaan usoo gudbino meeshii maba imanayo markaa taasna waa qaadix kaleo ciladii kuba yimaada an yahbuta alxukmu fi اlasli uma yatacadda uu gudbo ila alfarci farci oo fa yunqala markaa loo soo naqliyo xukmu lasli xukumkii asalkulaa ilayhi farci loo soo naqliyo faidaa lam yunqal dalika alxukm haddaan xukumka naftiisii lasoo naqlinayn ee xukum ka ziyaadsan lasoo naqlinayo asalkii farci la siin ama xukum ka nuqsaansan dalla taasi waxay tilmaamaysaa calaa budlaaniha ciladan la sheegtay ee la doonayay ciladan waasidadeeda inaan xukumkii asal lahaa aan farciina siino inay dee baadilba tahay ama aanay jirin bay taasi tilmaamaysaa waayo xukumka naftiisii imika inooma joogo oo farci kuma sugna xukum ka duwan baa farci kuma sugan kaasi waa mid wahaani ka labaad an laa yufiida inaanu faa'iideyn weeyo wasfigani ama alxukm xukm fii nadaa'irihi waa wixii isaga la midka ahaa cala alwajhi wejigii aladii wejkaasu afaada fi اlasli asalka marka la eego uu faa'iideynayay bal cibaaradii sharax haddaan yar soo qaato tan ka yar cadayn waxay ahayd cibaaradiisu an yadkura cilatan laa tufiidu اlxukma fii nadaa'irihi على الوجه الذي أفاad في الأصل inta dambe oo iskaga mid oo macnaa waxa weya ruuxan isagu daliishanaya halkan ayaa wuxuu sheegayaa ciluu sheegaya ciladaa markay noqoto asalkan imika waxa weeyaan dee inooguma sugan ama asalkan waxan uu kaba dhigtay farcana uga qiyaas qaadanayo ciladii xukun bay ku faa'iideysay laakiin asalkaasi wuxuu leeyahay nadaa'ir kuwo kaloo la mid ah ayuu leeyahy oo de ay wax wadaagsanayaan xukunkan ay ciladu keentay asalkan kuwii kale nadaa'irtiisa ahaa ee la midka ahaa xukunka ma keenayso de markaa waxay ahayd oo tan ay kaba cabiraan ijraaru markaa de cilati fii macluulaatiha buu kaba cabiraan cibaaradiisa kale ee ayay ahayd ba uu sharaxiisa kaba cabiraye waxay ahayd hadday ciladani cilo saliima ay tahay kol hadday asalkan ay xukunka faa'iideysay iyo wejkan ku faa'iideysay inay wixii la midka ahaa ee la nadaa'irka ahaana ay la xukum noqdaan oy xukumkan keentobay ahayd ee dee marka nadaa'irtiina ay xukum kala yeelanaysay kaba duwan tahay xataa kan daliishaniyo agtiisa ay kaba duwan tahay marka muxuu noqonayaa ciladaasna waa cilo dee buraysa ayay noqonaysaa marka bal waxaan cibaaradiisi haddaan dee tadib ugu laabmo maqsuudka horta kaa weeye alxukma waan nasbinaynaa oo anlaa yufiida inaanu faa'iideyn weeyo wasfigani wasfigiina waa cilo ahaantii baan u celinay alla tufiida hadday noo noqoto ciladii baan odhanlayn ciladna waa wasfiga daahirka mundabidkaa alxukma xukm waa inaanay faa'iideyn fii nadaa'irihi waa asalkan waxyaalaha bal maalan dee la midka ah ee nadaa'irtiisii mihaalka ku arki doono waa inaanay xukumkan faa'iideyn cala alwajhi aladii afaada fi lasri wejkan uu wasfigani asalka uu ku faa'iideeyey dee asalkaa wixii la midka ahaa inaanu xukumkaasoo kala keenin mihaalkaa inoo sii cadayn doonaa wadalika mila an yaquula alxanafiyu aaliban waxa weya kutubtan baa jirtay dee kutubtan ay kutubulkhilaaf yidhaahaan oo iyaduna dee kolley mudaadaraadkiiba asal u ahaa iyaguna kolley dhibaatadeeday iskaba lahaayeen munaadaraadkaas iyo kolba in badan cinaatan iyo waxyaalayada ay soo gelayaan ruuxu inuu bal ruuxan kale uun qowlkiisa buriyo ama dee isagii xujo ahaan kaga qaalib noqdo in badan dee meelo la isugu yimaadiyo maxaafil bay munaadaraadkaasi kaba dhici jireen marka kutubtaa hore ee khilaafkee bilaabatay intoodii badnayd xanafiye iyo dee shaaficiye bay ka dhexeeyeen oo ixtikaak weyn baa jiray waayo maalikiyadu marka la eego ciraaq oo kaliya jiidaas dee aad bay ugaba darugsaneen walow ay jireen haddana waxa soo raacayay dee way jireen waqtiyada hore berihii dambe yaraadeene de markaa maalikiyada iyo labada madhabood oo kale aad bay markaa xanaabilada iyo taasi u yaraayeen oo atbaacda oon yaray daraaddeed iyo umuurahaas bal haddaba had iyo goor marka waxaan leeyahay masilada xanafi iyo shaaficiga uu soo qaadanaya waa umuurihii jiray iyo waxyaalihii baldoodahoodii iyo waxyaal ahaayeen majaalista kaba dhici jiray waaba isagoo xanafiga yidhaaha fii isqaadi zakaati sekada riiditaankeeda fii maali sabiyi ilmaha yar maalkiisa inaanay seka ka waajib ahayn inahu hayru muctaqidin ilmaha yari mid ictiqaadsanba mahalin iimaani ee waa iimaanka tabac buu ku yahay isaga inay weli wakti umuuraha uu kala soocaba ma gaadhin oo wax markaa nin iimaankiiba ictiqaadsan isagii markuu wakti roonaado ee waxaan uu gartuu iimaanka sifeeya iyada ay imanaysaa ilmo yaroo j halkaa gaadhin iimaankiiba ma ictiqaadsano oo falaa tajibu zakatu sakadu ma waajibayso fii maali kalkaafiri sagaalkii oo kale oo waa taa zakadu aanay maalkiisii kama waajibayn waaba isagoo yidhaa taasi waa imaka eg istidlaal dee waxaana iskama jirta umuuraha hadda nusuusi kuma timamayde laakiin haddana jaanib caqliya jaanibkan umuurahan iyo jaanib qiyaas si ay ugu xoogeeyaan ama dee furuucdeeda ugu dariishadaan bay in badan waxyaalahan adeegsanayeen oo kale masalada ilmaha yar xoolihiisa seka ma ka waajibaysaa mise kama waajibayana dee kolley waa masalo khilaafkooda uu macruuf yahay ee markaan qiyaas iyo umuurahan aan la wadin sideeda masalada loo baxtayna dee waa iyada waxaa lagu baxtayaa bal aathaartii iyo wixii nusuusee jiray iyo bal umuuraha caynkaasaa lagu baxsiyaa taas baa lagu baxsiyaa laakiin markay noqoto qiyaas iyo baabkii ayaaba dee bal waxay qabaan zakadu ilmahan yar maalkiisa inaanay ka waajibahayn sababtii dee bal maalan waxyaalaha u leeyihin bal ama mukalafo maaha yidhaaheene cibaaradan kuba timi oo kolkol baa dee waxyaalahay markay meelahan joogaane umuuraha ka hadlayaan kolkol waxyaalahaas o dhan mise mala in lasoo naqliya may hayn ayaa dee istidlaalaadkooda iyo doodahooda soo gala ayaa maxay odhanayaan iimaankii baanu ictiqaadsanayn oo dee gaalkaba seka kuma waajibi jirino maanta kol haddaanu iimaankii ruux sifayn kara ahayn ilmo yarba yahay isagu la mid yahay saaanay kaasba dee arrintan ah cadam alictiqaad liliimaan ay seka la-aantan ay seka maalkiisa ku waajibayn ugaba timi ka yarna isagu laba mid yahay waatan ciladeeday burintii wixii kuba imanayay fa ina hada faasidun qowlkani qowl faasida weeye wuxuu faasid ku yahay liannahu laa yujibu ma waajibinayo alxukma dee cila ay noqotay ciladii waxay kaba dhigeen annahu gayru muctaqidin liliimaan faracina hadda eeg waa maalu sabi asalkiina waa kan oo ay uga qiyaas qaadanayeenna waa kaafirkii iyo maalkiisii haddaba wuxuu leeyahay wuxuu qowlkani faasid u yahay liannahu laa yujibu ma waajibinayo alxukma xukumkan ma keenayo ciladani ama wasfigani fi nadaa'iri waxyaalaha u nadaa'irka ah asalkan cala lwajhi wejkiina kuma keenayo aladii wejkaasoo yuujibu fi lasli asalka xukumkan uu ku maalkii uu leeyahay zakadii maalka waa dee waaba timaadaa waana masalada khilaafiga waxyaalo kaloo jirana iyaduna haddii de iyaduba waa zaka uune uu dhul loo beero uu lahaa ay wuxu soo baxaan waxa weeyaan iyaduna cushrigan kaba waajibaya himaartii ama midhii xububtii u baxay iyaduna waa baab oo waa nadaairtan uu sheegayo arrinta kale imanaysa marka dee fidri yimaado zakaatulfidrigii oo kale ilmihii yaraa wujuubkii ay kuba waajibaysay taasna iyaduna waa midoo dee tana zakaatulfidrigii baa meeshii iman cushrigii baa iman oo qeyb sekadii kaba mida sekadii zuruucda kaba imanaysay sekadii maalkii kale caadiga ahaa marka xanafiyada bal markaan eegno markay noqoto cushriga oo cushrigan waxay leeyihiin waa ka baxaya waa laga bixinaya waa waajibaya cushrigii waana ilmo yar maalikii taas sekadii fidrigiina waa lagama bixinaya sekadii maalkii kale ayay yidhaaheen lagama bixinayo qiyaaskana muxuu noqday dee waxa uu la mid yahayba dee saa kalkaafir se aanay zaka maalkiisa ugu waajibayn waxaanay ciladu tahay anahu gayru muctaqidin liliimaan marka waxaan ciladan laguma buriya ama arrintani ay noqonaysaa asalkanu waa runoo xukumkan uu faa'iideeyey qowlkaa aad tidhaaheen laakiin asalkani nadaa'ir buu leeyahay cushrigii zaraca meeshii yaalla waxa yaalla sakaatulfidrigii taasba muu keeninoo lama odhan isagu inahu gayru muctaqidin liliimaan oo saa gaalkaba aan cushrigan iyo waxyaalahan ugama imanayn maalkiisa kama imanayse tanba waa ku waajibiseen marka dee haddii waxaan cillo hagaagsan ay tahay saw asalkan u waajibiyo xukumkan u keenay ayuu nadaairtiisii sa cushrigii oo kale iyo sakaatulfidrigiina u keeni lahay kuwaasna inay ka dhacaan bay ahaan lahayd laakiin kol haddaanay kuwaasi dhicin kuwana ay dhaceen nadaairtiisiina dee waxay noqonaysaa cillo aan macluulaadkeedii iyo wixii meelihii ay gelaysayba aan xukm wada keenin taaiir keliya wada keenin ciladii markaa maaha waa cilad markaa buraysay noqonaysaa bal taaba weeyaanoo alaa tara muxuu ihi miyaanad arkayn annahu waa waصfigan ay sheegeen ay leeyihiin kayru muctaqidin liliimaan laa yuujibu ma waajibinayo ma keenayo weeye isqaad alcushri cushrigii in la rido fii zarcihi zarciisa walaa sakata alfidri fidriga sakadiisiina in laga rido fii maalihi ma keenayo kamaa yuujibu bal saasaan kuma soconaya waa nisqooyinka qaarkood see dhacay de haddii kale taa horaynu inaan ta wadagelinoo dhib ma lahana labadoodu haddaad ta gelinana waxaan ciladii baan ka dhigaynaa haddii aan iyo aan kaba dhignana on tadkeerinana wasfigii baan kaba dhignaa waa ciladii un kamaa tuujibu say u waajibinayso ciladu fi lasli asalkii say u waajibinayso asalkii oo ahaa maalka kale zakadiisa ee kuwana inay keentay ahayd kol haddaanay kuwana keenin nadaairtiisii xukumkii keenin oo ciladu wixii de bimaalan macluulaadkeedii mid ku wada dareerayso ku wada soconayso xukumkeedu ka wada ratamayo aanay ahayn dee cilo ma noqonaysa waa cilo burtay bay noqonaysaa fayadullu wuxuu taasi tilmaamayaa calaa fasaadiha ciladan fasaadkeedu tilmaamaya liannahaa ciladani low kaanat hadday tahay tuujibu mid waajibinaysa alxukma fi lfarci farcan ay sheegeen xukumka ay keenayso oo anahu gayru muctaqidin liliimaan ay keenayso cadama zakaati fii maali ama isqaada zakaati fii maali taa ay keenayso la awjabat way waajibin lahayd alxukma xukumkaasoo isqaada zakaata ah fii nadaa'irihi wixii asalkan nadiirka u ahaa ee cushrigii iyo zakaatulfidrigii iyo cala lwajhi wejkii baanay ku waajibinayd aladii wejkaasoo awjabat fi asli asalkan gaarkaa ee zakada maalkee kale isqaada zakat fi maali sabi taa ay ku keentay ayay kan kalena ku keeni lahayd kol haddaanay kuwa nadaairtaaba keenin oo ciladii laleeyahy waa jaanibkan tii kale wax lamidana ay aanay keenahayn oonay waajibin ahayn marka ciladaasi waa cilo dee faasida inay tahay ama cilo buraysa inay tahay ama tayay taasi inoo tilmaamaysa taas buu ihi faslu wataasic wallah subxana watacaala cala
والتاسع أن يعتبر حكما بحكم مع اkتiلاaفهma في الموضع bal waxaan ku jirnay baabkan dheer ee uu isagu bal waxyaalihii cilada fasahaadinaya kaba cabiray waana ta ay ka cabiraan qawaadixda oo ujeedadu dee qiyaasku kolley markay noqoto ijtihaad markay noqoto masale aan nas iyada loo haynba ama ijmaac loo hayn duruqda xukunkeeda lagu sugo kuwooda ugu ahamsan buu kaba mid yahay isagiina kolley kalaamkiisu waa badan yahe waana meelo qaarkood aada buu u daqiiq yahayba ama dee waxyaalahan de adigu bal haddana si loo dabdiyo qiyaaskiina oo wax markaa marka loo baahdo imanayo ee marka nas iyo ijmaac la waayo bal ah duruqdii kale adilada lagu sugayay bal adilada kale ee kaba baxsan tanna uu kaga duwan yahay inuu isagu dee adiladaa si guud la isugu waafaqsan yahay uu yahay ayaa waxay kollay meelo badide in aadna loo dabdiyo ciladan helitaankeedii la dabdiyo cilada bal inay mid fayow tahay oo xukumkan lagaba ratibi karo umuurahaasay tahay marka baabkan kolley waa meelaha ugu qaamidsan ugu daqiiqsan waxa weeyaan cilmigan marka la eego xagga usuulka iyo abwaabta qiyaaska ayuu kaba mid yahay masaalik alcilana wuxuu ahaa si bal cilada aan ku sixi lahayn inuu ciladan ama wasfigani xukumkan cillo uu yahay aan ku dabdin lahaynan ku sugi lahaynan kula soo baxaynay kana bal waa si ciladani in dee xukumkan uu ka ratimi karo oo ay inoo badbaado ayay bal maalan ujeeddadu ay too wixii ciladan qadxi ku imanayey ama ifsaad ku keenayey ayay baabkan ama qaybahan kagaba hadlaan kolley sheekhuna dee kolley majmuucu inoo sheegay walow inoo sheegay kitaab uu leeyaho xagga jadalka ah inuu dee aqsaamtuna ka sii badnayd hadalkuna intan ka badnaayo inoo khulaasaynayo taas weeye kitaab labaad oo jadalkaana waa leeyaho madbacaysano almacuuna fi ljadal la yidhaaho laakiin kaasi kaa kaluu khulaaso u yahayoo meelaa qaarkoodkeennan baa hadalka ugaba waasacsanaanaya markaa wuxuu uhi bal faslun wataasicu inta kale horeynu usoo maray markaa waa qaadixii ama mufsidkii wixii cillo fasahaadinaya sagaalaadi an yactabira ruuxii mujtahidka ahaa ama ruuxii qaa-iska ahaa inuu ictibaariyo ama qiyaastaba weeye oo xukman xukum bixukmin xukum kale uu isagii uga qiyaasto oo u ictibaariyo ujeeddadu xukum ayuu maanta sugayaa ee wuxuu ku sugayaana waa xukum kale oo jiray kaas isagoo uga qiyaas qaadanaya ayuu kuba sugayaa maca ikhtilaafihimaa iskhilaafkooda labadan xukum ay iskhilaafsan yihiin iyaday jirto filmowdici mowdica oo waxay ciladoodani kala keenayso waanan arki doonaa iskhilaafkaasi awjuhda kaba imanayee iskhilaafkaas ay mowdica isku khilaafsan yihiin iyaduu jiro ka sheekhu wuxuu uhi raximah llahu tacaala wahuwa noocana markaas ama qaadixani alladii kii weeye tusamiihi ay ku magacaabayso ama ay ku magacaabaanba almutafaqihatu qolooyinka adigu fuqahaadu ama mutafaqihaadu fasaad alictibaari fasaad lictibaar ku magacaabaan bal intaynan hadalkiisa yargelin waxaa adigu qaadixan uu yidhi waxaa lagu magacaabaa fasaad اlictibaar waxaana jirta isaguna qaadix kale oo yidhaahaan fasaad اlwadci macnaa fasaad اlictibaar iyo fasaad اlwadci labadaasba iyaguna qawaadixdii kaba mid ah abu isxaaq shiraasi marka la eego isagu siduu qabo fasaad ulwadci iyo fasaad ulictibaar isaga agtiisa isku mid weeye ee bal waa la yar kala duwaynoo fuqahadunbaa tasmiyad iyo waxyaale kuba kala dudaye laakiin isagu wax sidaasa kuma kala farqiyo bal dee waana la kala farqiyaa oo waana mid kastaana qaadix ku imanaya ciladii ama qiyaaskiiba ku imanaya oo kolkol dee fasaad ulwadci iyo wuxuun yimaadaa oo uu ku imanayaaba wax ka acamsan cilada qadxinteeda oo adiladiibuu si guudba ugu iman karaa bal markaa farqiga labadooda u dhexeeyaana kan hore haddaan eegno ka kalena meeshiisaan la yar sugaynaaye fasaad ulictibaar waxa weeye marka qiyaaskii waa qiyaaskii uu isagu khilaafayo ou khilaafo daliil kale oo nas buu khilaafay maalan qiyaaskii xukumkii uu keenayey ayaa waxaa caaridaya ka hor imanaya ilaahay subxaanaه wa tacaala qowlkii ama rasuulkiisa qowlkii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh adigu nasba ka hor imanaya oo caaridaya markaas de inay qiyaaskuba wuxuu imanayey naska dabadii buu imanayo ijmaaca dabadiie qiyaaskaa waxay ka cabiraan fasaad ulictibaar oo dee wax kasoo qaad ma yeelanayo ictibaartiisu way fasahaadaysaa waxaa iyaduna fasaadulictibaarka taa kula mid ah haddii qiyaaskii waxaan uu inoo keenay ee xukum ahaayeen qiyaas ahaan imaka aan ku sugaynay ijmaac khilaafayo oo ijmaac ka hor imanayo iyaduna qiyaaskaasi mid la ictibaarinayo maaho fasaadulictibaar bay dhaahaan bal kaas bay tahay oo macnaa waxa weeyaan qiyaas kasta oo nas khilaafa amase ijmaac khilaafa wuxuu noqonayaa qiyaaska aan toosnayn ee fasaad alictibaar bay ayuu odhanaya la odhanaya bal mihaal ahaan nas haddaan soo qaato waxaa inoogu sugan saxiixaynba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xukumkiina ah haddii ruux dee neef irmaan lahaa halba ka soo qaado uu soo gaaxiyo maruu doonayay inuu iibiyo oo dee markii la keenay sayladii caano aada u badan lagaba liso taasna dadka qaarkood ama dee ruuxii mushtariga ahaa iyadii uu ku jeclaado caanaha badan oo yidhaha malaa caanaha badan bay leedahay oo sidii ku iibsado marka dambe se ay caddaato caanahani caanaheedii inaanu ahayn dee caanaha lasoo gaaxiyey ay tahay ee caanaheedii caadi ahaan laga lisi jiray markay iska caadiga tahay inaanay ahayn bal khiyaar baa jira shareecadu ay u sugtay oo wuxuu leeyahay inuu neefkii iska celiyo ciddii lahayd ku celiyo ina meeshii qashi baa jira laakiin dee caanaha iyada hadduu celiyo caanihii waaba cabbay hoo caanihii meeshii ma jiraan haddaba suuradaas oo kalena waxaa rasuulkii ilaahay uu xukumkiisuna ahaa in saac timir ah neefkii uu raaciyo caanihii muqaabilkii ah saac timira uu raaciyo nasku taasuu kuga yimi culimada qaarkood aan naska san u qaadan baaba jirta marka barhkood baa qiyaas ahaan dee maxay yidhaaheenba marka san oo kale wax dee la itlaafiyey damaanki iyo magdhowgii jiro dee hadduu mithli yahayna mithrigii baa lagu magdhabi jiray waa usuushisay ahaydba kale haddii uu yahay mutaqawamna qiimihiisii baa lagu magdhabi jiray tanna canu way yaraan karaan way badnaan karaan waa taasoo sac baa un baaba rasuulkii ilaahay gooye haddaba haddii bal maanta qiyaas halkaa yimaado oo uu yidhaaho caanahan ee waxa weeyaan waa mili ama taasoo kale miligii baa lagu celinayaa taasoo kale oo intii miligeedii ahaydunbaa la celinayaa qiyaaska caynkaasi muxuu noqonayaa qiyaasta fasil alictibaar sababtu nas baa uu khilaafsan yahay marka halkan la yidhaha qiyaas waxyaalihii kale ayaan kala mid dhigaynaa ee damaanaadkii kale oo si waxyaalaha kale lagu magdhabi jira lagu magdhabaya shareecadiibaa kala duday nas baasan jira marka qiyaaskaasoo kale fasaadulictibaar baa la odhanaya sababtu nas buu khilaafsan yahay qiimo markaas dee wax kala lama soo qaadayo xukm laguma sugayo bal ijmac hadduu khilaafana waxa ay dee halkan miaal ahaan usoo qaataan oo kale malaa culimada qaarkood baanay qowlkoodu yahay dee ah ina iyagoo yidhiba maalan haddii kaba soo qaado haweenay dhimato dee waatanoo ruuxu markuu dhintana in la maydhaa waajib weeye oo waxyaalihii ka waajibayay maydhitaan maydhimashadani keenaysay buu kaba mid yahay bal markaa laakiin ninkeedii bal haddii ma maydhi karayo sababtu waxa weeyaanba dee kol haddii ay dhimatay waa nadarkeedi iyo waxyaalahaasi uma banaano oma maydhi karayo dadka dee nikaaxi waa go-ayba dhimashadan baa goysay taas baa oo dee culimada qaarkood qowlkoodu yahay waana dee qiyaas oo markay leeyihiin kol haddii dee nadarkeedii baan banaanayn oo markaa ma maydhi karayadu waa qiyaas xukun qiyaashaaneed iyadiina taas bal waxay idhaahaan waa fasaadulictibaaro ijmaac buu khilaafsan yahay oo ijmaaca khaasatan sukuutiyahoo cali isagaa faadimo maydhay oo kale asmaa bintu cumays iyada abubakrin maydhay markii uu dhintay waxa weeyaan dee khaliifatu rasuulillahi iyadaa maydhay dadkiisii kalaa joogay asxaabtiina cidi kumay inkirinoo ijmaac sukuutiya halkaa inooga soo xasilayoo ninku inuu haweenaydiisa maydhi karo iyadna ay maydhi karto taas weeye markaa dee qiyaaska taa ka duwan ee isaga khilaafsani wuxuu noqonayaa fasaadulictibaar wuxuu ku noqonayaana ijmaacaa sukuutigaa ayaa ka hor imanaya oo caaridayo dee isaguma maydhi karaan buu leeyahay isma maydhi karaan ayaa qiyaaska noqday ijmaacna waa khilaafsan yahay bal haddaba waxaan leenahay haddii marka qiyaaskii ama xukumkii lagu sugayey aynu qiyaas doonnay inaan xukum kuba sugno waxa caaridaya uu yahay nas ama uu ijmaac caaridayo markaa waxaa lagu magacaabaa fasaad اlictibaar walow sheekhu fasaad اlwadci iyo fasaad اlictibaar aanu kala qaadahayn bal haddaba kaasi waana qaadix qawaadixdaa ku imanaya ah qiyaaska ku imanaya wayucrafu dalika haddaba wuxuu leeyahay fasaad اlictibaarkii isagu labadoodii waa isku daraya fasaad اlwadci iyo fasaad اlictibaarkan aan yar suuraynay ama aan yar tacriifinay ayuu sheekhu isku darayaa oo isagu dee waabu caddeeya sharaxu ku caddeeyaa inay isku mid yihiinba isaga agtiisa wayucrafu dalika fasaadulictibaarka waa la garanayaa min ariiqayni laba ariiq oo laba jihu inooga imanaya oo fasaadulictibaarka aan ku garanayna min jihati nudqi midi waa xagga nudqiga nudqigana horeynu usoo aragnay isticmaalkiisaan aragno nudqiga naskiibuu ugaba jeedaa xagga naska oo naskiibuu khilaafayaa waa maxay been yarida inuu soo arooraba weeye asharcu sharcigii bitafriqati baynahumaa tafriqo labadan xukum inay wuxuu dhahan yactabira xukman bixukmin halkaasna ayn iyo abaad moodaan yactabira xukman waa bixukmin weeyaanoo waa ba-e waa halka hore hadalku inoogu bilaabmay ataasico an yactabira xukman bixukmin ee iyo abaad moodaan inay ku qoran tahay haddaba muxuu leeyahay ujeeddadu laba xukum oo shareecadu ay kala qaaday ay kala farqisay ayaa qiyaaskii uu isu geynayaa oo uu jamcinayaa ee sharcigiibuu markaas ama naskiibuu taa khilaafsan yahay kala tafriqaynayey ee kala qaadayey kala duwayey ayuu qiyaaskani khilaafsanaanaya taasi waa mid adugu waa suurada nidhi nas buu khilaafayaad misaalna soo sheegnay taas buu wada fayadullu dalika arrinkaas sharcigii oo ku yimid tafriqa baynahumaa weeye labadan xukum in la kala qaaduu midba xukum gaara ama si gaara uu yeesho labadood markaa dee isku cillo keliya wada keenaysa aanay jirin ayaa taasi waxay tilmaamaysaa calaa butlaani ljamci baynahumaa jamcin labadii xukum la jamciyo oo laysu geeyo wax keliya dee ay markaa noqdaan ictibaar keliya ay wada yeeshaan weeye taas baatilnimadeed bay tilmaamaysaayoo dee waxa weeyaan qiyaaskii keenayey labadaa inuu isu geeyo ictibaar keliya ka wada dhiguu siiyo wuxuu khilaafayaa wixii yimi ee xagga sharciga ka yimi atafriqa baynahumaa ayuu khilaafaya nas buu khilaafaya baatil miaal buu inoo keeno wadalika milu an yactabira waa ruux mujtahida ama ruuxu qaa'isiba aan nidhaahne inuu ictibaariyo weeye alaaqa alaaqa oo wa qiyaas qaato kala mid dhiga markaas uu ilxaaqiyo haleeshiiyo bilciddati ciddadii maxay ayuu ku haleeshiinaya ujeeddadu farci waa alaaqi waa farci asalkiina muxuu noqonayaa ciddadii halkan macnahan mushtaragee ka wada dhaxeeye markaa dalaaqii lagala xukum dhigayo ciddadina waa maxay fii ana alictibaara waxa la fiirinayaa fiihi dalaaqa loo fiirinayaa biriqilmar'ati haweeneyda addoonnimadeeda iyo wa xoriyatihaa xornimadeeda inuu yahay taasba weeyo fahadaa faasidunkaasi waa mid faasida bal markuu inoo wada dhammeeyaan dib ugu soo laamaya sababta qiyaaskaasi faasid u yahay ee labadoodii oo las markaa dee isku xukm lagaba dhigo an yactabira xukma bixukm maca ikhtilaafimaa fi lmawducidi weeye in uu faasid u yahay waxa weeyaan liana nabiya sala allahu calayhi wasalam faraqa waa kala soocay kala geeyey baynahumaa waa bayna adalaaqi waalcidda fii dalika ictibaarka caynkaasi xagga riqulmara wa xuriyatiha jaanibkaa uu ku kala duway oo xaggaa iskaga mid maaha oo faqaala wuxuu yidhi waa sida sheekhu leeyahay malihiin anagu rasuulka yidhi aalaaqu birijaali waalciddatu binisaai alaaqu ragga ayuu dee uu yahay mid loo fiirinayo oo iyagaana dee gacantii kuba hayo dalaaqi raggiibuu kuba sugnaado macnaa loo ictibaarin walciddatu dumar ciddaduna binisaai dumarkii ayay dee iyadna mid muctabaro ah oo xagga dumarka la eegayo la ictibaarinayo kolba haweeneedani waxay tahay buu noqonayaa fayakuunu markaa wuxuu noqonayaa kole dee xadiidku sidaa ku yimi aljamcu jamcin labadoodii laysu geeyo ictibaar keliya laga wada dhigaa baatilan binas naskaas mid ku burayuu noqonaya fasaad lictibaar wey bal intaynaan u yar dhaadhicin mas'aladasta ay tahay xadiidkan haddaan eegno way inoo sheegeenba qolooyinkan ama labada ninee kitaabka inoo soo madbuceeyey oo waxay ka cabireen rawaahu dabaraniyu fi lmucjam alkabiir mawquufan cala bni mascuud macnaa bal lafdigan ama ahaartan dabarani mucjamkiisa weyn waayo saddex mucjam buu leeyahay oo dee saqiir iyo awsad iyo kabiir saddexdiiba way madbacaysayihiin maanta haddaba mucjamkaa weyn ayuu isagii kuba wariyey laakiin mawquufan cala bni mascuudin isagoo ibni mascuud ku taagan oo xadiid marfuuca aan ahayn wa qaala alhaysamiyu fii majmaci zawaa'id waa imaamka macruufka ah kitaabkiisa isna madbuuca ahee fiican ee majmacu zawaa'id la yidhaaho ujeedadu waxyaalihii ziyaadooyinkii halkii lagu ururiyey weeye majmacooda majmacu zawaaidna waa kitaab xadiida oo kollay aadna dee kollay looguna baahan yahay una fiican imaamkan haysamina waa imaam qarnigii dee toddoba sideedaad raggeediia qarnigii sagaalaadna toddoba sanadood buu ku lahaa waa rafiiqii xaafid alciraaqi inantiisana waa qabay kollay dalabkiina in badan bay wadaagsadeen oo aada bay isugu dhowaayeen walow dee tilmiidkiisii uu yahay de waxa weeyaan inantiisana waa qabay khaadimkiisiina uu ahaa waxa weeye majmucu zawaaidna waxa ay tahay oo kitaabka mawduuciisu yahay waatana umuhaadka waan garanaynaayoo dee lixdan usuusha lixda ah axaadiistoodii waa macruuf waxaa jirta dee kutub iyaguna muhima oo kutubtaa kaba baxsan oo waxna ku wadaagsan ku kulmaan axaadiidna ay wada wariyaan kuwana ay isla dheer yihiin kutubtaa waxaa ka mida bal kitaabkan musnadka imaam axmed abu yacla isna musnadkiisaas bazaar isaguna kitaabkiisa iyo saddexdan mucjame uu leeyahay dabaraani lixdaa kitaab ayuu axaadiistoodii ay usuusha lixdaa inoogu sugnayd waa iska daayay oo muu qorin sababto way wadaagsadeen oo de waa kuwa halkana ku sugan halkana ku sugan axaadiista kutubtaa ku sugan ee ziyaadaadka ah een ku sugnayn bukhaari iyo muslim iyo abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ayuu gaar u saaray waa axaadiiii markaa dee ninku hadduu usuushanna haysto majmacu zawaa-idna haysto kutubta wixii iyagu ay la wadaagsadeen kutubtani way ka maqan tahay oo dee halkanuu kuka ku haysta usuushii wixii ay laba dheeraayeenna halkanuu ugu sugan yaho nin kutubtaasoo dhan wada haystuu noqonayaayo markaa xadiidkiibuu waana kitaab baabaysan soo dhigan welibana sanadkiisa san oo kale inta badan sheekhu waa ka hadlaa oo iyagana uu ka hadlaa xadiidkii uu kaba hadlaa dee kutub kaleo iyaguna zawaa-iddaas lay culimmadu bal si loogu ururiye ay ururiyeen baa jirto oo nin kaloo buusiiri la yidhaaho in yarun ka yar dambeeye isaguna ibnu maaja zawaa-iddiisa iyo nin kaba leh iyo kitaab kaleo itixaafu lmahara la yidhaaho xaaf ibnu xajar isaguna kitaab uu leeyahay itixaafkiisa oo isaguna kutub koob iyo toban gaadhaysa dee toban weeye laakiin naaqisa ayuu kordhiyay oo xaakim iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo masaaniid kale ay kaba mid yihiin isaguna waxay usushaa laba dheeryihiin ayuu ururiyo isaguna naftiisa waa madbuuc isagoo waliba dabca ay taxqiijiyeen mujamacu malik fahad adigu bal markaas lagu madbaceeyey oo dee labaataniyo mujalladba gaadhayo oo kale xaafid ibn xajar kitaab kale almadaalib alcaaliya oo fii zawaaid almasaniidi amaniya sideed musnad zawaa-idoodu ku ururiyo isaguna dabcadiisa muxaqaqi dee ayay markaa aada u badan tahayba in mujaladaadkeedu kutubtaasay leeyihin oo waxay ujeeddadu ay tahay bal kutubna markay inta badan zawaa-idii kutubta kale ay kuwan laba dheeraayeen bay ururiyaan si wixiibaa dee markaa ruuxii dhici karto inuu kitaabkiiyo wixii kale laba dheeraa markuu haysto kolle axaadiis badan buu haysanayaan haddaba taasi waa yar kitaabka un baan fikre idinka siinaye rawaahu dabaraniyu warijaalu axadi isnaadeyni rijaalu saxiix laakiin dee muu sheegin ciddii uu kaba wariyo oo kale in mayey wuu inoo soo wadaayo mowqufnimo iyo marfuucnimo laakiin iyaguna mowqufnimay kuba wariyeen warawaahu ibnu abi shaybata wa cabdurazaaqi kilaahuma min xadiidi ibni cabaasin radia allahu canhuma ibnu abi shayba isaguna waa kitaabkan musanafka la ydhaa cabdirasaaqna musanaf baa la ydhaa waa kutub axaadiis marfuuc oo badanna ay ku sugan tahay ahaar badan oo inta badan meelaha mawquufaadka iyo maqduucaadka iyo aada loogaba helo labadan musanaf iyo labadooduna way inoo madbacaysan yihiin oo dee waxa weeyaan iyagoo dabacaad dee waa mid muxaqaqa iyo mid aan muxaqaq ahayn oo bal musanafka ibn abi shayba dabca dambeo dhowaan timi oo maxamed cawaama uu taxqiijiyo dhowr iyo labaatanna gaadhsiiyeyna waa jiraayo dabcadeedu ay fiican tahay musanafka cabdirasaaqna dabcadee aan muxaqaq ahayn iyo mid muxaqaqi adigu kolley waloona heerkan gaadhsiisnayn waa jiraan waa kutubtaasoo aahaartoo dee waxaa laga yaabaa dee boqolaal iyo boqolaal ama kumayaal baabaan odhan karnaa aahaar iyo waxyaalana way inoogu sugan yihin si axaadiis marfuucina ugu sugan yihin waana abwaab un haddaba ujeeddadu waxa weeyaan xadiidkani mowquuf weeye xadiid marfuuca maaha xaafid muxajarna wuxuu yidhaahaaba lam ajidhu marfuucan isagoo dee marfuucnimo lagu warinaya maan helin ee tan buu sheegay ibnu abi shayba inuu ibnu cabaas biisnaadin saxiix dabranina de can ibni mascuudin mawquufan uu kuba wariye ayuu sheegayo bal waxaan leenahay aalaaqu bاrijaali wاlcidatu bالnisa waa xagga xadiidka markay noqoto waa xadiid ama ahar mawquufa weeye ee xadiid marfuuca maaha sheekhu dee marfuuca kaba dhigo say dee fuqaha kaleba aysan ay ugaba dhigaani laakiin marfuucnimo ma aha taasi waa arintii xagga xadiidka arinkan kusoo yar noqonaynaa fasadlu ictibaartiina waa wadaa bal haddaan labada arimood suureeyo ciddada marka ay noqoto dee ama ciddo dalaaq ha noqoto ama ciddo wafaad haba noqotee lafdigani dumarkaa la ictibaarinayaa macnaheedu waxa weeyaan haddii haweenaydu ay xor tahayna ciddadeedu dee mid bay noqonaysaa oo afar bilood iyo toban meela iyo saddex qur-iba meelay noqon hadday addoon tahayna ciddadu intaa way ka kooban tahay oo dee laba bilood iyo wax qeyb ah iyo waxa weeyaan qurcigii lama kala bari karaye waa la buuxina laba qurci oo kale waa ciddadii oo markaa maxaa la eegi ninkeedu hadduu xor ahaayo hadduu addoon ahay isma bedelaysee iyada ayaa ciddadii la ictibaarinaya ciddadiina iyadaa ciddo tirsanaysa markaa xurriyadeeda iyo riqinimadeeda ayay iskhilaafaysa oo isku bedbedelaysaa iyadunbaa la ictibaarin taasi waa mid markaa ninkeeda hadduu xor ahay hadduu addoon ahay isma bedelayso iyadaa la ictibaarin xagga abdalaaq birijaalna maxay noqonaysaa waa iyadoo dalaaqii dee ninkaa gacanta ku haya in ictibaarta ay xagga ragga tahay oo macnaa waxa weeye ma eegayna haweeneedu ma addoon bay ahayd mise xor bay ahayde ninkii unbaa la eegiyo ninku haddii uu xor yahayna dee waa kaa saddex dalqadood ba lahaa hadduu addoon yahayna intaa in ka duwan baaba dalaaqdiisu ahayd haweenaydii markaa lama eegayo xorriyadeeda iyo adoonnimadeeda lama eegayo ninkii unbaa la eegayaa dalaaqii markaa isbedelkiisi iyo waxaa ictibaartii ninka ayay tahay taasi markaa nas bal markan qowlkan saas bal aharkan mawquufka bal haddii la doono xukmu rafcibaha lasiya taa uu inooguma yimi haddii qiyaas yimaado weeye markaas imaka oo uu yidhaaho talaaqii waxaan ictibaarinaynaa haweenaydii baan ictibaarinaynaa sakalcidda oo dalaaqii baa la qiyaas qaadanaya oo waxaa loo sugayaa xukumkii ciddadu lahayd xagga marka la eego ictibaarka dumarka oo macnuhu wuxuu noqon markaas sidaa markay ciddaba ay tahay haweeneedu ay tirsanayso xorriyadeeda iyo riqanimadeedu ay dee ictibaar ay u lahayd ayaa dalaaquna inay wixii ka dhashay aahaar ahayd iyadna ciddadiibaa meeshii taale waxa weeyaan haweeneyda ay noqonaysa oo la ictibaarinaya xagga xorriyadeeda iyo riqanimadeeda ninkii lama eegayo haddaba haddii taasi ay tidhaaho markaa muxuu noqday dalaaqii ayaa waxa weeyaan la raaciyey oo la ilxaqeeyey looga qiyaas qaatay ciddadii oo looga qiyaas qaatay xaggaa ictibaarka haweeneedii la eegayo riqadeeda iyo xorriyadeeda la eegayo taas maxaa la odhanayaa fasaadulictibaar baa la odhan sababto bal aharkan aan hayno xukma rafciba aan siinaba bal adigu kaa aan hayno ayaa muxuu keenayaa in la kala farqiyo oo dalaaqiina raggii la eego dumarkii ciddadiina dumarkii la eego marka wixii isu geynaya ee iswada raacinaya dee wuxuu khilaafayaa arrinkan buu khilaafayaa nudqigan buu khilaafayaa nudqigan hadduu khilaafayna markaa isagii muxuu noqon qiyaaskaa fasaadulictibaar taasba weeye arrintu oo iminka kani waa fasaadulictibaarkii miaal horena miaalkii almusara ama beyc lmusara waa ta aan soo sheegay oo iyadna fasaadulictibaarba marka haddaan laqbada ku laabno bian yarida inuu soo arooro weeye asharcu bitafriqati baynahuma baynahumana waa bayna alxukmeyn an yactabira xukman bixukmin buu yihi maca ikhtilaafi ma fi lmowdic iminka mowdicii bay isu khilaafsan yihin labadoodiiba haddana isaga qiyaas qaatay baynahumaa ayuu ku yimi labadaa xukum kala qaadkood iyo mid kasta uu leeyahay ictibaartiisa gaarka ah mid kasta ciladiisa gaarkaa uu yeelanayo fayadulla dalika markaa taasi muxuu tilmaamayaa tafriqadaa xaggii sharciga kaba timi calaa badlaani iljamci baynahumaa qiyaas in laysugu geeyo oo ictibaar keliya la wada siiyo oo midkood xukumkii kii kale xukumkiisii lagu haleeshiiyo ictibaarkaas taasi inay baadil tahay oo fasaadulictibaar ay tahay milu an yactabira alaaqa bilciddati alaaqu waa maxay waa cadada alaaq imika halkan dalaaqa tiradiisu intay noqonayso oo ruuxani dee bal maalan inta dalaaqee uu dee leeyahay weeye uu ridi karo bilciddati ciddadii loo ictibaariyo loo qiyaas qaato xaggee loo qiyaas qaadanaya markaa dalaaqi waa faracii baa nidhi ciddadna waa asalkii wejgiina muxuu noqon ama ciladii ay noqon iyo jaamicii mushtarag ahaa labadii fii ana alictibaara fiihi ictibaarku inuu noqonaya fiihi fi alaaqi biriqi اlmarأaةi waxuriyatiha fahada faasidu faasid weeye oo liأna الnabiya salى اllahu عalيه waslm bal waxaan leenahay dee marfuuc ahaan inooguma sugnee faraqa baynahuma fi dalik faqaala adugu maaha xadiiث marfuuca aلطalaaqu bالrijaali wاlcidaة bالnisa fayaqunu wuxuu noqon markaa aljamcu baطila bالnas kaasi bal waa wixii naska xaggiisa ama nudqi aan kaba ogaanaynay wayucrafu waa la garanayaa buu yihi bilusuuli usuushii baa lagu garanayaa usuushii kale bal sidaan marka hore sheegay fasaad اlictibaar iyo fasaad اlwadci ayaa jira oo qawaadixda kaba mid ah sheekhu laakiin halkan iyo kutubtiisa wuu isu geeyaa bal wuxuu caddeeyaa inay isku mid yihiin